barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad ka dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban hirarka efemada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaali com
duhur wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa isniin laba iyo labaatanka bisha koowaad sannadka labada kun siddeed iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan idinkala socodsiinaya ibraahim xasan daandurey iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddeenna duhurnimona waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan dhallinyaro xoolo dhaqato ahayd oo magaalooyinka soo galay iyo shaqooyinka ay ka bilaabeen boqolkiiba boqol xoog way cusub yahay muruq way cusub yahay xoolaan lahay maan aqoon muruqayga sanadka ay ugu horraysa haddaa ka hor hadda shan sano ka hor shan sano ka hor baan mar mushaar qaatay weligay dee wal xoolo xoolo dhaqataan noolo noolo ku nool baan nahay marka alxamdulilaahi rabbilcaalamiin biyo soomaalidu waxay ku mahmaadaa biyo gacantaada lagaga dhergaa waxaa kale oo aad ku maqli doontaan dadka ka shaqeeya xabkaha oo ka hadlaya sida ay u farsameeyaan iyo saamaynta ay ku yeelatay abaarta
kaalimihii heesaha ayaan iyaguna ka marayn barnaamijka heesaha aan idin haynana waxaa ka mid ah adooyga maqano imokabaan anigu aansada wahasha curiya makhluuqa intaan marka adi galshaan helada magacaaga munay ku xusaa
xubintii ciyaaraha ayaad dhegaystayaal sidoo kale maqli doontaan balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka
ciidamo uu leeyahay turkiga ayaa waxa ay maanta oo isniina duqeeyeen waqooyiga siriya iyaga oo markaasi halkaasi ka wada olole maleeshiyaadka kurdiska ay kaga riixayaan saraakiil turkiga ayaa waxay sheegeen in howlgalkaasi si dhaqsi ah uu u soo afjarmi doono maleeshiyada kurdiyiinta ayaa iyaguna maanta sheegay in iyagii ciidamada dowladda turkiga isku horimaada uu ku dhex maray waqooyiga galbeed ee deegaanka afrin ra-iisul wasaare ku-xigeenka turkiga simseg waxa uu sheegay in duulaanka milatari ujeeddadiisu ay tahay in lagu yareeyo khatarta argagixisada dowladda ankara waxa ay ku eedeynaysaa maleeshiyada kurdiyiinta ee y p g in xiriir ay la leedahay koox kacdoon ka wada gudaha dalkaasi turkiga ciidanka qalabka sida ee dalka afghanistan ayaa soo gebagabeeyey howlgal ay ka sameeyeen hoteelka international ee magaalada kabul kaasoo ay qabsadeen maleeshiya hubaysan oo mintidiin ah ugu yaraan saddex iyo afartan ruux oo ay ku jiraan afar iyo toban ruux oo ajnebi ah ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen weerarka lagu qaaday hoteelkaasi saxafi afqaani ah oo axaddii booqday goobta la weeraray ayaa ku faafiyey baraha bulshada inuu arkay tobaneeyo meydad ah oo dhex yaalla gudaha hoteelka dadka ajnebiga ah ee ku dhintay weerarka ayaa la sheegay inay ku jiraan lix u dhalatay dalka ukrain iyo laba ruux oo kasoo jeeda dalka venezuela xogayaha guud ee qaramada midoobey antonio guteres ayaa cambaareeyay weerarkaasi kooxda taalibaan ayaa sheegatay weerarka
duhur wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay shaqala-aantu waxay ka mid tahay waxyaabaha muddooyinkii u dambeeyaba caqabadda ku ahaa dhallinyarada ah hase yeeshee waxaa jira dhallinyaro iyagu iskood isu howle si ay u sameyn lahaayeen fursado shaqo oo noloshooda ay ku maareeyaan sidoo kalena waxaa la tilmaamaa in abaartii sannadihii lasoo dhaafay ka dhacday deegaano badan oo ka tirsan soomaaliya ay iyaduna saameyn xoogla ku yeelatay bulshada taasu oo keentay in dhallinyaro badan oo xoolodhaqato ahayd ay u soo hayaamaan dhanka magaalooyinka wariyaheena v o a ee laascaanood cabdikariim olol ayaa waxa uu la kulmay qaar ka mid ah dhallinyaro magaalada soo galay ee fursadaha shaqada ka helay magaalada laascaanood islamarkaasina warbixintan ku eegaya
guud ahaan deegaanada gobolka sool ayaa waxaa sanad kasta kusoo biira dhalinyaro aada u badan kuwaas oo fursado shaqo doonaya dhalinyarada shaqooyinka soo gala ayaa waxaa si weyn loogu ammaanaya inay fursada shaqada ay hayaan ay ka faa'iideystaan qaar ka mid a dhallinyarada ka shaqeeya goobaha ku yaala magaalada laascanood oon la sheekaystay ayaa iga waramay mushaaraadka iyo lacagaha ay qaataan sida ay u mareeyaanna qaarkood ayaa ii sheegay lacag ay qaataan inay tahay lacag gaadhaysa boqol iyo konton kun oo shilin oo u dhiganta shan dollar qaarkood waxaay leeyihiin xaasas waxayna iga xog warameen sida ay u maareeyeen noloshooda
shaqadan horta maanta waqtiga wadankanaan joogno ama wadankeenna horta shaqalaan fara badan way ka jirtaa oo aad u baahsan oo dhallinyarada haysaa way ka jirtaa haddana waxaa loo baahan yahay dee ma aha waddankaaga ka carar oo meel kale u carar waxa weeye waxaa annaga nagu khasabtay inaan waddankayaga intoon aaminno nagu kalifto inaan muruqayaga aan kala soo baxno yoomkayaga iyo ku dabarino xaafadahayaga iyo noloshayada iyo alla wixii nagu waajibaada khasab baynu noqotay inaan u dhabar adagno inaan yuumka wadanka gudihiisa aan ka ridayno xabsiga dabada bal sidaad lacagaha ku soo galay aad u kala maaraysid iyo sidaad u kala dhigato iyo nolosha bal ka sheekee waxaan u maareeyaa intiyoon saddex u qaybiyo qayb anigaa isku daberaya oo basraac baan ka dhigtaa biilkii xaafadda bar waxaa jira dhalinyaro badan oo bilaa camala oo kushaxaadaya ood iyagana aad siga daberayso oo deiyaga marna aanan daafi karin oo walaalkaa bilaa camalo inaadarka saaxiibkaa oo isagunsi jooga oo ku shaxaadaya ood siga daberayso marka shaqada la eegayo dee shaqadu waxay u baahan tahay dadaal iyo samir iyo marka habeenkii oo kale ka waran markaad xisaabtantid dee aad baad ugu farxaysaan inaad soo shaqaysaan lacagtaadii wax kaaga soo hadhaan oo kale hadda way jirtaa oo waa khasab haddaad shaqaysato ood fikirto ood yuumkii saaka aad shantii subaxnimo soo kalahday habeenkii markaad tobanka ka rawaxdo iyo baahiyahaagii markaad iska daberto alxamdulilah waxaad u bahan caafimaadaada hayso alxamdulilah aad baan ugu farxaynaa waa khasab inaan ku farxana samaystay akoon lacaga yaroo dhigaala aanu ku rito markaa laga yaabo markaa afar loo qaybiyo qayb ka mid a inta ugu yar aan ku rito akoonkayga aana taaban way jirtaa inaan khasab waa inaa dhigtaa taasi akoon yar aan samaysan lambar aan ku rita lacagayga bal shaqada iiga waranaya mushaharka iyo sidaad u maaraysa lacagta ku soo gashay bal ka warran aad u beeqaamiso bismillaahi raxmaan raxiim horta shaqadu way wacan tahay shaqada waanu shaqaynaa si wacan baa shaqadu u socotaa mushaharkana waxaa jira waxyaalo badan baan markaa shaqadu aad iyo aad bay wax walba shaqadu raggu aad iyo aad bay u wacan tahay marka haddeer aanu shaqayn jiray markaanu camalka lahayn iyo haddeer isku mid maaha dee way kala fog tahay hadda lacagta markay ku soo gasha qaabkay u kala maaraysaana lacagtaad ku shaqaysid oo kale maalintii oo kale misaad qaadataa maalintii oo kale waxaan qaataa shan dolar waxaan u kala dhigaa qaar waxaan ku talagalaa inaanu kayd noo noqoto si maaragtay maalinta kalago adduun kalago'da kama dhammaado maalinta kalago'a si aanu macnaha isticmaallo ugu ayno adigu nin dhalinyara baa tahay xaas ma leedahayna xaas waan leeyahay shan afar ciyaala iyo hooyadood baa yaan bila hadda aad iyo aad boqol kiiba boqol xoog way cusub yahay muruq way cusub yahay xoolaan lahay maan aqoon muruqayga sanadkaa igu horraysa hadda ka hor hadda shan sano ka hor shan sano ka hor baan mar mushaar qaatay weligay dee wal xoolo xoolo dhaqataanu noolo noola ku nool baan nahay marka alxamdulilaahi rabbilcaalamiin soomaalidu waxay ku mahmahdaa biyo gacantaada lagaga dhergaa war markaad shaqadan soo gashay waxyaabaha kugu cusbaa hawsha markii hore aad bay ii dhibi jirtay muddo haddeer laba bilood aan ku jiray bishii hore way dhibaysa laakiin bishan habeenkii ma dhibto habeen oo dhan waxaan jeclaa inaan shaqeeyo habeen iyo maalin waxaan jeclaa inaan shaqeeyo raggii xoolaha raaci jiray baan ahay waxaan raggii xoolaha raaci jiray iska militariga ah baan ahay abqada ruux jiray abqada ma taqaan haa adoonka bil rabad aan oo sooman baan abqada ruux jiray hadirtan abqadi ma jirto oo xoolihii ma jiraan yaqaan baan ahay anigu dabka iyo dabka iyo hawsha umyar warureega mooyaane hawl yaqaan baan ahay dhiidkay waxani dhibi maayo rag guud ahaan dhalinyarada ayaa waxay ka hadlaan sida ay shaqo ku heli lahaayeenna waalidiinta ayaa walaac kala kulmaa xilliga dugsiyada sare iyo jaamacadaha ay dhammeeyaan rajada ay dhallinyaradooda ay heli lahaayeen marka ay waayaan taasoo la sheego dhalinyaro fara badan inay nolosha ka dhacaan halka kuwo kalena ay tahriibaan taasoo noqotay mid si weyn looga dareemo guud ahaan gobolka sool cabdikariin nolol v o a magaalada laascanood
dhegeystayaal waxaad nagala socotaan v o a washington qaybo kala duwan oo bulshada ah ayaa muddooyinkii u dambeeyey ka shaqeeya ka ganacsiga xabkaha waxaana la tilmaamaa in ay shaqo ka helaan dhallinyaro kala duwan oo ku nool deegaanada ay ka baxdo qaar ka mid ah dadka ka shaqeeya oo u waramay wariyaha v o e da ee boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf ayaa sheegay in ay shaqadoodii saameyn ku yeelatay abaartii deegaanadaasi ka dhacday dhowaan
maydigu alxamdulilaahi rabbilcaalamiin waa ku nooleyn ilaa iyo intii aanu garaadsanay ama awowgiya ay noolaayeen ba geedkaas baanu ku noolay waa ka shaqeynaa profeshin kaleba ma qabno hadda alxamdulilaahi rabbilcaalamiin adiga waxaa tahay dadka ka ganacsada bad waxaa iga warataa qaabka looga ganacsado qaabka looga ganacsado waxaan waa beerdan leeyahay oo haddii alaba kuri waa laga kiraystaa oo dad baa gala oo haddii alaba kuriga ka shaqeeya oo soo dejiya oo magaalada keeno oo awr ku soo raro oo baabuuro ku soo raro oo buurahaada arkaysid buu ka baxayo dad baa ka shaqeeya annagu marka magaalada la keeno baanu ka iibsanaa gacanta labaad ama gacanta saddexaad ama gacanta koowaad hadba tii nagu soo aada marka alxamdulilahi rabbilcaalamiin sicirku waa meeshii qofku maarata adu waa neefka ariya sida loo gato baa loo gataa maalin walba meel buu saaran yahay markaa iibsanno kadib annagu oo safayno oo qashinka ka saarno oo aan kiliin garayno waa dhoofinaa waxaan u dhoofinaa carabaha sida sacuudiga dubay imaaraad qatar adaa laba kure meeshaanu suuq kala helno waa adigu xoolo la suuq geeyo weye meeshaad kala hesho suuq baad ka gadanaysaa marka meeshii macaashka ugu jira ka gadanaysaa haddii aad macaash ka hesho iyo haddaadan ka helin ba alxamdulilah abaarihii dalka ka dhacay saameyn noocay idinku yeelatay abaartii baa baabi'isay oo geedku waa nafley waa qalalaya hadduu qalalana dee caanahaasaad u jeedo ma keenaayo haddii allaba ku ron yahay waxba ka soo guri maysa wax yar yar oo xinjiriifa oo naf lahayn baa ka soo baxaya abaartu marka problemkaas bay nagu yeelatay lacag badan bay naga dhumisay bahalkina wuu qaymo dhacay haddii allaba ku ron yahay dagaaladaa shaydaan oo carabta saameeyena way saameeyeen abaarta tan soomaaliya ka jidhaana way saameeyeen sidaasaa problem ula soo kulmoonaaday maydiga waxaad bal faahfaahin naga siisaa waxyaabaha uu qaybsamo ee geedka maydiga la yidhaahdo nuurow geedku wuxuu u qaybsamaa maydigaahi beeyo iyo moxor baa lakala dhahaa ama jagcal iyo moxor baa lakala dhahaa beeyadu waa taa aad aragteen oo dadku haddeer iyadaa haddeer maydiga ka socod fiican oo ha qaymo yaraato laakiin iyadaa maydiga ka socod fiican oo haddii alaba ku reeyadoo hadda cunayba gashay waxyaabo badan baa laga sameeyaa oo waa la cabaa oo haddii torontayaal badan bay ka sameeyaan oo haddii alaba daawooyin badan bay gashay oo haddii alaba ku reebeeyadu waa geed muhiima weeyo iyadoo aad bayna hadda dhulkeenna ugu badan tahay qaabka dee factories baa la gelinaynaa warshad baa la samaynayaa qashinkaa laga reebayaa xabadda fiican oo quruxda badan baa laga reebayaa qolofta iyo haddii alaba kushootada boorkaayoo burkoo kaleo ka dhacdana gaar baa loo gadaa haddii allaba ku ron yahayey habadda fiicanna dee dadkaa laga gadaa oo haddii allaba ku ron wixii ilaahay kugu siiyo wax biica oo u xadadan ma laha markii hore waxyaabahaad dhoofin jidheen iyo waxaa hadda dhoofisaan maxaa isbeddeloo ku yimi wax weyn baa isbedelaya kuntitaa badan baan dhoofin jiray hadda maba la helo waaba yar yahaabo waaba soo dabar go-ayaabo geedii haddaanay roob helin oo aanay noolaan waxa waaye baalka waa soo dabar go-ayaayo haddii alla bini aadanka kale waaye adigu haddaadan raashin helin mawaad noolaan kadha sidaas weeye marka waa yar yahay kuntitadaan dhoofino wax yar baan dhoofinaa hadda nooca birimada ahaana lamaba heloba oo abaartaasaa cuntay wallahi kuntitaa badan baan dhoofin jiray iyo haddii alaba qolada iyadan shirkadan haddii alaba ku run yahay waadiluubaan waxaan dhoofin jiray shan kun lix kun toban kun dhowr iyo toban kun baan dhoofin jiray laakiin haddeer waxaas ma jiraan waa soo xire sanadkaan stiil weli maana dhoofin haddaan usaansa qaadanaynaa oo noo xiran yahay haddaan dhoofinaynaa insha allah isaga dhan ma isku qiimaya isaga dhanba no isku isku qaybo maaha annagu marka hore waxa waaye baalka afar derajo weeye marka afarta derajana annagaa ka dhignay marka lasoo guraayo ninkaa reer baadiyaha keensado hal derajo weeye marka hal namber baa laga siiyaa halkaa namber baan annagu sii faslinay oo warshad gelinaa ka shaqaynaa afar baartaana usii kala saara mushaad oo xabagta ah mujawal oo kan burburan oo ku-xiga ah fas kabiir oo kan derajada saddexaad ah fas saqiir oo derajada afraada afartaa derajaa u saaraa saasaa u dhoofgeynaa annagoo kalaatiin iyo waxaasaa ku xiray waddamada aad u iibgeysaan ma idiin sheegaan kay jecel yihiin oo inta badan ay iibsadaan may kuu sheegi maayaan oo waxa waaye qaymo kasta dahab haddaa u geyso badeecadda wuxuu ku leeyahay kan kharaab waaye kii horaa fiicnaayo nin hebel baa kaa fiicanoo waxaas kugula hadlaya isagu waxa uu jecel yahay inuu ku liido buu rabaa sidaa bahalku u kuwaalita badan yahana kuu sheegi maayo haddaad weydiiso maxaa u isticmaashaa tidhaahdana wallaahi bes xajaanu u samaynaayo meel la geeya iyo wax isticmaalaa iyo almuhim waxay noogu dhammeeyeen in bahalkaas ugu dambayntii xajo uu ku dhammaado bahasha axbagtaa waaweyn xajigu ku dhammaadaa bay noogu sheekeeyeen annaguna haddee mid baan dab ku qabannay oo waxaan isku daynay bal inuu dambas dhalo dambas ma laha xabaddaa dheeri olol bay u dhammaanaysaa sida shumca shumcu wasaq buu ka tagaa dhabka haddaa ku qabato kan uu kama tago hawadu gelaya biyuu noqda
bal waxaad iga warataa maxaa ka shaqaysaa beeyada waan haadiyaa waana ka shaqaystaa shan doolar ba- afar doolar baan ka helaa maalinta alxamdulilaah Ay, goor baad soo shaqa gashaa marka salaadii salaada subax Ah, ah.
dad baa ku dhegaysanaya haadinta meydiga bal nooga waran haanta maydiga waa kor baa loo qaadaya bahalka waa la kala naxweynaya waa la haadinaya waa la waxaynaya waa la farsamaynaya Ah, kadibna kadibna waa la kala kartoonaa lagu guraya waa la cabaynaya jawaan baa lagu guraya Ah.
qaabka markii la guro maxaa laga soo saaraya waxaa laga soo saaraya em, qayb kartoonaa lagu guraya xa- xabag baa laga soo saaraya abudabi baa loo dhigaya caalam- caalamka loo dhigaya inta kaleetana waxaa loo dhigaya sacuudiga waxaa laga samaynaya qalabyada fiican oo midabka ah dahabka xariirta luulka
kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid ah dadka ka shaqeeya xabkaha oo magaalada boosaaso ugu warramaya wariyaheena yuusuf maxamuud yuusuf halka aad kala socoteena dhegaystayaal waa v o a markaana aan ku nasanno kaalimihii heesaha waxaad ku soo dhowaataan heesta muna iyo fanaanka maxamed alta
mabsuud qalbigaygu miduu ku yahay muuqiyo aragaaga ilan ma hore mabsuud qalbigaygu miduu ku yahay muuqiyo aragaaga ilan ma hore adoo iga maqano imog baan anigu aansada muhashacuriya adoo iga maqano imog baan anigu aansada muhashacuriya makhluuqa intaan maqaati gelshaan helada magacaaga munay ku xusaa ku xusaa markaad erayada macaani dhahdaa murtida dahabka ah manaan ku tirshaa qofkaan milicsado xusuusta maanka kunaadam mudan tahay hawada mariya oo munay mudan tahay hawada mariya markaad erayada macaani dhahdaa murtida dahabka ah manaan ku tirshaa qofkaan milicsado xusuusta maanka kunaada mudan tahay hawada mariya oo munay mudan tahay hawada mariya munay mudan tahay hawada mariya mabsuud qalbigaygu miduu ku yahay muuqiyo aragaaga ilan ma hore mabsuud qalbigaygu miduu ku yahay muuqiyo aragaaga ilan ma hore adoo iga maqano imog baan anigu aansada muhashacuriya adoo iga maqano imog baan anigu aansada muhashacuriya makhluuqa intaan maqaati gelshaan helada magacaaga munay ku xusaa ku xusaa markaad erayada macaani dhahdaa murtida dahabka ah manaan ku tirshaa qofkaan markaan milicsado xusuusta maanka kunaadam udan tahay hawada mariya oo munay udan tahay hawada mariya markaad ereyada macaani dhahdaa waqtida dahabka ah waanaan ku tirshaa qofkaan milicsado xusuusta maanka kunaadam udan tahay hawada mariya oo munay udan tahay hawada mariya
heestii muna ayaan intaas kusoo gebagabeynaynaa iyo codkii maxamed aalto halkaad dhegeystayaal weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a aan idin leenahay duhur wanaagsan mar kale haatana xaggii ciyaaraha nuur xasan nuur waa kan
kusoo dhawaada dhegaystayaal xubinta ciyaaraha kooxaha real madrid iyo barcelona ayaa isugu jawaabay guulo waaweyn ciyaarihii axaddii la ciyaaray ee horyaalka spain ee la liga barcelona shan gool iyo eber ayay ku garaacday kooxda real betis oo ay marti u ahayd goolasha min labo waxaa kala qaybsaday xidigaha kooxdaasi leonel messi iyo luis suarez halka goolka kalena uu dhaliyey ciyaaryahan ivan rekitic guushaasi wax ay barcelona ay uga dhigan tahay in ay koob iyo toban dhibcood oo nadiifa ka sarreyso kooxda kusoo xigta horyaalka dalka spain ee la liga kooxda real madridna waxay ku jawaabtay guuldarrataasi ka weyn kadib markii guultaas ka weynaan iraahdeed kadib markii ay toddoba gool iyo gool dhabarka u saarisay kooxda deportivo la corona ciyaaryahanada cristiano ronaldo great bale iyo nacho ayaa min laba gool kala dheliyey halka goolka toddobaadna uu dhaliyey ciyaaryahanka qadka dhexe ka ciyaara ee luka modrij waxa ay ahayd guushii ugu horreysay oo real madrid ay ka soo heyso horyaalka spain ee la liga tan iyo sanadkan cusub labada kun iyo siddeed iyo tobanka markii uu bilowday waxay ahayd markii ugu dambeysay oo ay real badiso sagaalkii bishii disembar ee sanadkii hore ciyaaraha kale ee horyaalka dalka spain ee la liga na waxa aan iraahda kala horreynta kooxda barcelona ayaa afar iyo konton dhibcood ka hogaaminayso waxaa ku xigta atletic madrid oo leh saddex iyo afartan dhibic valenzia ayaa ku jirta kaalinta saddexaad oo leh afartan dhibic real madridna waxa ay ku jirtaa kaalinta afraad iyada oo leh shan iyo soddon dhibcood dhinaca horyaalka talyaaniga kulamo xiise leh ayaa shalay dhacay waxaana ahayd markii ugu horreysay oo uu horyaalka dib usoo laabto tan iyo sanadkan cusub atlanta waxaa ka bidisay napoli oo ku garaacday gool iyo eber waxaana kooxda napoli u dhaliyey goolka ciyaaryahanka weerarka uga ciyaaro martines dhammaad qaybtii labaad ee ciyaarta kooxda bolonya saddex gool iyo eber ayay ku garaacday naadiga benevento hellas verona waxaa gurigeeda ku garaacday caratone oo dirtay saddex gool iyo eber laasiyo shan gool iyo gool ayay ku xaaqday kieva verona halka samdoria ay si la yaable uga badisay fiorentina oo ay ku garaacday saddex gool saswolo iyo torino waxay kala qaybsadeen barbardhac gool iyo gool ah sidaasi si la mid ah udines iyo sbal ayaa ku kala baxay gool iyo gool ac milanna waxa ay laba gool iyo gool ku garaacday kooxda calary halka inter iyo rome oo ay dhex martay ciyaartii ugu xiisaha badnayd ee toddobaadkan horyaalka serie ada ay ku dhammaatay barbardhac gool iyo gool ah napoli ayaa ku horkacaysa horyaalka talyaaniga ee serie eeda afar iyo konton dhibcood waxaa kusoo xigta yuventus oo leh konton dhibcood haddii ay galabta ka badiso yuve kooxda genoa waxa ay ku dhowaan doontaa napoli oo waxa ay tegi doontaa afar iyo saddex iyo konton dhibcood lazio ayaa ku jirta booska saddexaad oo leh saddex iyo afartan dhibcood waxaa dhibcahaasina la wadaaga kooxda inter milan oo iyana leh saddex iyo afartan dhinaca ingiriiska sabtidii ayay ciyaaraha intooda badan dhaceen kooxda chelsea waxa ay ku badisay afar gool iyo eber arsenalna waxa ay kooxda crystal balace kaga taqallustay afar gool iyo gool manchester united waxa ay balni ku garaacday hal gool iyo eber everton iyo westbromna waxay kala qaybsadeen barbardhac gool iyo gool ah leicester city waxa ay laba gool iyo eber kaga awood roonaatay watford halka kooxda manchester city ay saddex gool iyo gool ku dhifatay kooxda newcastle manchester city ayaa ku horkacaysa shan iyo lixdan dhibcood premier league ingiriiska waxaa kusoo xigta manchester united oo leh saddex iyo konton dhibic chelsea waxay leedahay konton dhibic liverpool ayaa booska afraad ku jirta oo leh toddoba iyo afartan dhibcood dhegeystayaal xubinta ciyaarahana waa naga inta
mahadsan nuur bukhaari haatana xaggii heesaha ayaan mar kale dib u jalacaynaa kusoo dhowaada codkii cabdikariin cali iyo heesta qalbidile
wartii goobtiyo dilaaca lahayd digtoorkii qura dareemi lahaa ayaa dooxo isii damqay sidii daaw iyo dabiibu helaa wartii goobtiyo dilaaca lahayd digtoorkii qura dareemi lahaa ayaa dooxo isii damqay sidii daaw iyo dabiibu helaa xanuunkantar man daqiiqadiday midaan u damcee difaaci lahay kolkaan daymada ku dirisan lahaa hadday duugashada ku daadi lahay miyan diigashada u daafadhaya hadday duugashada ku daadi lahay miyan diigashada u daafadhaya xanuunkantar man daqiiqadiday midaan u damcee difaaci lahay kolkaan daymada ku dirisan lahaa hadday duugashada ku daadi lahay miyan diigashada u daafadhaya hadday duugashada ku daadi lahay miyan diigashada u daafadhaya jacayl daranon daryeel baa lahay halkan doqonkee kusii durkaya jacayl daranon daryeel baa lahay halkan doqonkee kusii durkaya adnu qalbi dila ka soo durkaya jacayl daranon daryeel baa lahay halkan doqonkee kusii durkaya jacayl daranon daryeel baa lahay halkan doqonkee kusii durkaya adnu qalbi dila ka soo durkaya iskiyo dookhii dihaalka badnaa darmaantii qudha daryeeli lahayd ayaa dabartoo isii dagayse sidee daaqiyo dugsiinu helaa iskiyo dookhii dihaalka badnaa darmaantii qudha daryeeli lahayd ayaa dabartoo isii dagayse sidee daaqiyo dugsiinu helaa bukaankan turken darsiima lahay midaan u diree dawaafi lahay heestii qalbidila iyo codkii cabdikariin cali ayaan kusoo gebagabaynaynaa idaacaddeenna duhurnimo ee wadajirkeeda kugu soo jeedinayeen nuur xasan nuur bukhaari iyo anigoo ah ibraahim xasan daanduray intaan galabta hawada mar kale kusoo noqon doono dhegeystayaal sidaa iyo nabadgelyo dulqaadan karaa bukaankan turken darsiima lahay midaan u diree dawaafi lahay kolkaan dakharada ku duubi lahaa hadday deldeelaad u daymi lahay miyan darxumada dulqaadan karaa hadday deldeelaad u daymi lahay miyan darxumada dulqaadan karaa daranon daryeel baa lahay hankan doqonkee kusii turkaya ah jacayl dhalanon daryeel baa lahay hankan doqonkee kusii turkaya ah adnu qalbi dila ka soo turkaya ah jacayl dhalanon daryeel baa lahay hankan doqonkee kusii turkaya ah